magaalada moqokori ee ku taalla bariga gobolka hiiraan ayaa saaka si buuxda gacanta ugu gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib weerar culus oo ay kaga saareen ciidamadii dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa qabsashadan ayaa timid iyadoo muddooyinkii dambe magaalada ay ahayd xarun istaraatiiji ah oo ay dowladda federaalk u adeegsanaysay difaaca ay kaga jirtay weerarada isdabajooga ah ee kaga imaanayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab moqokori waxa ay ahayd mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee dowladda federaalk ay qabsatay saddex sano ka hor xilligaas oo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheikh uu iclaamiyey duulaan ballaaran oo uu ku qaadayo dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee qaybo ka mida gobolada dhexe oo uu ka mid yahay gobolka hiiraan waxayna markaasi moqokori u aragtay bartilmaameed istaraatiiji ah oo ay ka abaabuli karto weeraro ku wajahan deegaanada u dhowdhow magaalada moqokori oo uu ka mid yahay deegaanka ceel cali axmed waxa ay ahayd meel istaraatiiji ah oo xiriirinaysay magaalada buulaburte iyo degmada aadan yabaal oo haatan gacanta ugu jirta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qabsashada moqokori ayaa dharbaaxo weyn ku ah qorshihii dowladda federaalk ee ku wajahnaa bariga gobolka hiiraan magaaladaas ayaana muddooyinkii dambe ahayd mid ay si weyn ugu tiirsanaayeen ciidamada dowladda federaalka si ay usii haystaan xiriirka dhanka sahayda dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa ciidamadooda ee gobolka waxa ay hadda dowladda federaalka ka cabsi qabtaa in luminteeda moqokori ay keento kala go-a marinadii muhiimka ahaa ee isku xiri jiray gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe taasoo xitaa saameyn ku yeelan karta ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka galgaduud milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ku guulaystay in si tartiib tartiib ah ay ula wareegaan magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay degmada aadan yabaal iyo deegaano badan oo hoostaga magaalada moqokori taasoo muujinaysa burburka qorshihii uu xasan shiikhandaraaska uga soo qaatay dowladaha shisheeye ee duulaanka cadowtooye ku haya dalka soomaaliya waxaa sidoo kale muuqata in ciidamada dowladda federaalka ay la tacaalayaan jab milatari mid istaraatiijiyadeed iyo niyadjab hareeyay askarteeda kuwaasoo ka anfariirsan taqadumka isdabajooga ah ee ay wadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qabsashada moqokori ayaa sidoo kale xoojinaysa awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhanka abaabulka weerarada qorshaysan iyo la wareegidda marinadii sahayda ee ugu waaweynaa oo ay isticmaali jireen ciidamada dowladda federaalk islamarkaana ku yaala bariga gobolka hiiraan tani ayaana niyadjab iyo welwal xoogan ku ah dowladda federaalka